barwaaqo iyo saaka dagaalku ka dhacay marka dagaalku khasaaray wuu lahaa dhanka cadowga adigu labaatan qof ayaan aragnay meydkoodii oy meesha ooga tageen dhinaca anaguna adigu shan nin oo dhimashaha waa jirtaa iyo dhaawac waa tahay hadda xaalku waa sidee marka ma tuulo barwaaq aad ku sugan tihiin mise waad ka baxsan tihiin tuulo barwaaqaan ku sugannahay eryadii uu dagaalku ka dhacay oo kadib marka al-shabaabta idinla dagaalantay deegaanka inaysan ka fogeen ayay dadka deegaanka noo sheegeen oo ay goobtoodii weli joogaan bal waxaad iga warantaa marka idinka halka aad ku sugan tihiin bay meeshaan ku diragnay kadis baa la yidhaahdaa waa been ciddi kuu sheegtay inay al-shabaab ku sugan yihiin ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo snay ba hadda ku sugan iyaguna saaka waa adigu basi meesha lagu diriray waa laga raacdeeyey haddana anagu tuulo barwaaqa iyo meeshii dagaalku ka dhacayba waan ku sugannahay haatan waxaan kaala hadlaya waa tuulo barwaaqo iyagana biidnillaahi libereeye waa lagu daba jiraa oo hadeer ciidamada loo diray dhulka ay ay ku carareen wax shidaho hadda deegaanka ka taaganna ma jiraan ciidamadii dawladda ee kasoo baxay dhinaca magaalada garbaharre ee labaatan kilomitr idin jirta ayaa iyagana dhexda loo galay ayaa la leeyahay bal marka waxaad iiga warantaa sida xaalka uu haatan yahay ciidamadii dhinaca garbaharey ka yimid ee s n a hadda waxay ku wada sugan yihiin tuulo barwaaqo wax dagaal hoo kii ciidamada hoos ka yimid ee jubbaland ay galeen oo dagaal hoosaa ka dhacayna ma jirto iyo cid jidka loo galay waa tahay maxaa khasaare dhankiina idinsoo gaaray ee tirada idinkaga dhimatay dagaalka adugu shan nin baa ku dhimatay dhaawacuna ilaa afar qof meelahaas weeye wax cadda buuran oo daranna kuma jiraan dhowr iyo toban ayaa naloo sheegay dhinaciina oo ay ku jiraan saraakiil ciidamada kuwii hogaaminaya kamid a marka taasi waxba kama jiraan miyaad leedahay maya waxba kama jiraan maxaa dagaalka keenay meesha deegaanka tuulo barwaaqo miyaad ku duusheen oo al-shabaab baa hore u haystay mise adinkaa laydinku soo duulay maya wadada garbaharey iyo sumarta beled xaawo tuulo barwaaqo area shabaabkaa deganaa shabaabkaas isaga ahna inaan anagu wadada ka bixino cadowga laga safeeyo dhammaan gobolka gado ayay go-aan safay dowlad goboleedka jubbalandku iyo dowladda federaalkaba lagu baaqay iyo amisom hawlgalkii asaga ahaa oo ka furmay gobolka gado o dhan ayay ayaa kamid yahay hawlgalka maanta aan ku qaadnay tuulo barwaaqo marka al-shabaab tuulo barwaaqo gobolka gado ma meelahay kaga harsan taha mase deegaano kale ay weli gacanta ku hayaan ayaa jiro maya wax deegaan aho oo magaalo ah ama tuulo ah ay gacanta ku hayaan ma jiro laakiin hadda hawska ayay ku dhiman yihiin dhawaanna hawska waa laga sifeynaa wadooyinkana inaan isu furna ayaan jecelnahay maamulkiini dhowaan lasoo magacaabay buuq badan ayaa ka taagan qaar kamida deegaanada ayaa laga diiday oo dadku ay kaga mudaharaadayaan haddana hadda haddaad dhinaca kale adinkii furtaan furumo kale oo dagaala oo dad ay kusii barakacaan soo caqabadeeda ma laha bay wax maamul diidan ma jiraan iyo wax mudaharaaday anagu lamana kulmin idaacadahan ka maqlaynay anigu garbaharey baan ku sugnaa muddadan saakana garbaharey baan iyo shalaba kasoo ciidamada kasoo diraynay iyo hawlgalka cid maamul diiday lamaana kulmin waa jiraan dad yow la bedelay oo dii ka saluugsanaa bedelka iyo wax saas camal ah oo ayagu siyaasiyiin oo idaacado ka hadlayay laakiin bulshooyinka gobolka gado wax khilaaf oo hadda ka taagan ma jiraan waa tahay ee dhinaca garbaharey oo kale haddaan soo qaadano odayaasha dhaqanka qaar kamid a ayaa nala hadlay oo arrintaasi aada u diidanaa weli caqabadeedu way taagan tahay dhinaca baardheere sidoo kale maamul la damacsanaa in loogu dhawaaqo ayaa ayahay oo dadka deegaanka ay soo dideen sida wararku ay nagu soo gaarayaan marka dagaalkan haddana maxaa uu kusii dari karaa mushkiladii gobolka ka jirtay abayo hadee al-shabaab in laga sifeeyo gobolka gado oo dhammaan deegaanada uu ku harsan yahay laga bixiyo waa waxay dowlad goboleedka iyo federaalkuba ay amisomba ay go-aansadeen wadaaga maamulkanuna ciddii saluugsan saddex bilood ayaa la go-aamiyey maamulkan in council lagu soo dhiso waxaan filayaa ciddii saluugma ka qabtana inay ku qanci doonto saddexda bilood councilka la dhisi doono wax barbaleen kale oo hadda meesha ka taagan oo kuu sheegi karana ma jiraan waa tahay hadda maxaa idin qorshaysan oo deegaankaad ku sugantiin idinkaga qorshaysanee dagaalka maanta uu ka dhacay wal deegaanka dadkii deganaa kolley maysan barakicin magaalada dadkeedii way ku sugan yihiin tuulada waan la hadalnay wax dhibaato ah annaga xagga iyagana kale maynu kulmin dhinaca al-shabaab masi nabadgelyaha looga saaray deegaanada wadooyinkana waa la isa socodkay araadii maamul saxdaa bilood gudahood in lagu soo dhiso maamul council ku dhacaya ayay sidaasaana la hirgelin doonaa oo noo qorshaysan annaga